galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab sabti ah bisha oktoobar waa labiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda galabta oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kalaa toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdixasan dheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad idaacaddeeda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mida madaxweynaha maamulka cusub ee hirshabeelle oo maanta lagu caleema saaray magaalada jowhar iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dulgoboleedkii ama maamul goboleedka ugu dambeeyey soomaaliya oo la dhisa waa waxaan leeyahay maya ma ahan waa midkii shanaad waa mid muhiim ah waa mid weyn laakiin weli waxbaa noo dhiman gobollada waqooyi ayaa noo dhiman magaalada muqdisho oo maqaamkeedii iyo wixeeda caddaynaa noo dhiman
sidoo kale waxaad maqli doontaa xukuumadda somalilan oo maanta guddida doorashooyinka ku wareejisay lacagtii lagu qabanayey doorashada madaxtooyada iyo wakiilada intii kaga aadanayd iyaga komishinkiioo nala jooga oo walaac yeer ka qaba inay lacagtaasu ay dhaqso ugu timaado ama hay-adihii bixin lahaa ay runtii waxyaabo badan dibudhac badan ku dhacay ayaa waxay dowladdu goosatay inay afartii milyan ay ku ballanqaadeen ay maanta ugu shubaan accountka komishanka
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin aannu ku eegayno dhismaha aqalka sare ee soomaaliya sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo weliba ciidamada ciraaq iyo kuwa kurdiyiinta oo ku sii siqaya magaalada moosul marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wararka ka imanaya maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in habeenkii xalay ahaa la sii daayey lix iyo labaatan nin oo u kala dhashay dalalka shiinaha filibiin indonesiya taiwan iyo vietnam kuwaas oo muddo afar sana ah koox burcadbadeedii ay madax furasho u haysatay kooxdan oo waa nimankan oo lagu haystay deegaanka miyiga fog ee bariga gobolka mudug ayaa la sheegay in markii la qabsaday ay saarnaayeen dooni kalluumaysi warar ay v o edu heshay ayaa sheegayay in markii la qabtay ay tiradoodu ahayd sagaal iyo labaatan saddex ka midiina ay dhinteen intii la haystay v o eda ayaa ogaatay in lix iyo labaatankan la soo daayey ay xaaladooda caafimaad aad u liidato laba ka midiina ay naafo noqdeen intii la haystay mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaanan weli ka hadlin xaaladda dadkan ajnebiga ee la sii daayey hase yeeshee waxay v o eda u sheegeen in la qorsheynayo in maalinta berita laga dhoofiyo magaalada gaalkacyo warar hoose oo ay v o edu ogaatay ayaa sheegaya in dadkan la sii daayey kadib markii kooxdii haysatay ay heshay lacag madax furasho ah oo gaadhaysa labaatan milyan adhaahdee laba milyan oo dollar wafdi ka socda taalibaanka dalka afghanistan ayaa u safray dalka bakistan kuwaas oo ka mida ergada wadahadalka qatar iyaga oo dalkaas kala hadli doona arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xadhigga loo geystay qaar ka mid a hogaamiyaashooda in la joojiyey ama la hakiyey kulanno diimeed oo ay u qabanayeen qaxootiga reer afghanistan ee dalkaas ku sugan iyo weliba dhibaatooyinka sii kordhaya ee soo food saaraya bulshooyinka ku barakacay dalkaasi mas-uul sare oo ka tirsan taalibaan oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa u sheegay v o a in wafdigan oo ka kooban saddex xubnood ay u tageen islaamabad in ay walaacooda u gudbiyaan xukuumadda dalkaasi iyo weliba inay raadiyaan macluumaad la xidhiidha xadhigga sii kordhaya ee loo geysanayo xubnaha ururkaasi
saraakiil qaramada midoobay ka tirsan iyo ururka mamnuucista hubka kiimikada ayaa sheegay in dowladda suuriya ay mas-uul ka tahay weerarkii saddexaad oo hub kiimika ah loo adeegsado kaasi oo durbo saameeyey gobolka ay colaadu ay colaadu ka jirto warbixintii afraad ee guddigan taasoo daba socotay kadib baadhitaan muddo saddexiyo toban bilood ah ayay hadda waxaa guddigaas u diray golaha ammaanka qaramada midoobay waxaana ay gelinkii dambe jimcaha sheegeen inay jirto caddaymo ku filan oo sheegaya in dowladda suuriya bishii march lix iyo tobankeedii ay adeegsatay hubka noocaasa markii la joogay deegaanka idlib xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka ashton carter ayaa gaadhay dalka ciraaq maanta oo sabti ah isagoo kulan la qaadan doona taliyayaasha ciidamada isbahaysiga kadib ee kulan si dib loogu eego aan idhaahdee islamarkaana taageero looga geysto howlgalka magaalada mosul ee la doonayo in lagala wareego kooxda isis xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka oo safarkiisani noqonayo kii saddexaad ee sanadkan uu ku tago dalka ciraaq ayaa dusha kala socda howlgalka maraykanku gacanta ka geysto ee ay hogaamiso dowladda ciraaq kaas oo ay rabaan in ay wax kaga qabtaan cududa kooxaha islaamiyiinta ee la dagaalamaya xukuumadda dalka ciraaq kulan wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan waxaa maanta magaalada jowhar lagu caleemo saaray madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble xaflad ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka socday beesha caalamka uu ku jiro wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya michael kitin ayuu wariyaheenna maxamed colaad xasan ka waraystay wariye maxamed abuukar casayr tifatiraha raadiyo jowhar
magaalada jowhar maanta waxaa ka dhacday xaflad caleemasaara oo lagu caleemasaarayay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle iyo haweenkiisa cali cabdulaahi cosoble iyo cali cabdulaahi xuseen waxaa kaloo nagu maqaalaa in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isna uu halkaa ku sugnaa oo khudbadu ka jeediyey wa waa runtaa waxaa sidoo kale magaalada jowhar soo gaaray garoonkeeda diyaaradaha si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaga khudbad dheer ka jeediyey munaasabadii caleemasaarka iyadoo ahayd markii saddexaad uu kasoo qayb galo shirkan lagu sameynayo maamulka hirshabelle madaxweynaha muxuu ka hadlayaa maxamed waxyaabo fara badan arrimo fara badan ayuu madaxweynaha ka hadlay waxaana uu sheegay in muddo dheer uu soo socday shirkan islamarkaana wuxuu ku ammaanay dhammaan dadka ka qayb qaatay dhammaytirka shirkan oo uu ku sheegay inaysan jirin cid keligeed sheegan karta inay qabato shirka balse uu ahaa dhismaha maamulka mid si wadajir ah lagu qabtay madaxweyne xasan sheekh waxaa kale oo uu shirkan ku sheegay in uusan raalli ka ahayn in maalin ay dib u dhacdo doorashada ka dhacaysa baarlamaanka iyo kan madaxweynahaba waxaana ugu baaqay madaxweynaha guddiga doorashooyinka inay xoogga isu geeyaan sidii waktiga loo qabtay doorashada aanay dib ugu dhici lahayn sidoo kale madaxweynaha waxa uu ka hadlay arrimaha maqaamka magaalada muqdisho ee yeelanayso iyo arrimaha doorashooyinka iyo weliba sida laga yeelayo maamulka somalilan waxaana madaxweynaha hadalkiisii ka mid ahaa taariikhda maanta waxay ku xoojiyana yidhaahaan dowlad goboleedkii ama maamul goboleedka ugu dambeeyey soomaaliya oo la dhisa waa waxaan leeyahay maya ma ahan waa midkii shanaad waa mid muhiim ah waa mid weyn laakiin weli waxbaa noo dhiman gobollada waqooyi ayaa noo dhiman magaalada muqdisho oo maqaamkeeda iyo wixeeda caddaynaa noo dhiman howlaa noo dhiman weli laakiin maanta meesha aan joognahay waa meel lagu farxo laguna faano waayo laakiin magaalo madaxda muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda oo ah wejigii jamhuuriyadda soomaaliya in ay maamulkeeda iyo taladeeda iyo maqaamkeeda iyo qaabkii ay u lahaan lahayd muuqaal qaran caasimad qaran dadka soomaalida oo dhan ay soo wada hiigsadaan ilaan dadka soomaalida oo dhan maalgelintoodii iyo xooggoodii iyo xoolahoodii ayaa ku jira meesha marka inay meeshaas noqotahay waa meesha aan rabno caasimad la wada leeyahay dadka soomaalida ah meel kastoo ay dalka ka degan yihiinba ay hiigsadaan oo ay midii ay wax ku lahaayeen ah maamul goboleedyada kala duwan iyo maamulada kala duwan oo dhan ay tahay mid ay hiigsadaan ay u arkaan inay tahay mid ay wax ku leeyihiin muqdisho noocaas aan rabnaa ilaahay idankiis iyaduna shaqadeeda way socotaa lagama seexanin marka muqdishada maalin maalmaha ka mid a oo aan aad u fogeyn haddii aan la yidhaahdo sidaanoo kale ayaan ayadana isaga imaan doonnaa oo aan ugu dabbaaldegi doonnaa aan soo haray gobollada waqooyiga soomaaliya ku yaallo ee walaalaheen ah waa gobollo soomaaliyeed dalka soomaaliya ka mid ah siddeed iyo tobanka gobol ee jamhuuriyadda soomaaliya ay ka koobanta ka mid ah dabcan duruufo gaar ah iyo tabasho gaar ee qabaan waa jirtaa wada hadallaha socda dowladda soomaaliya ay ku raadinayso walaalaha gobollada deggan oo dhan waxa ay tabanayaan in laga daaweeyo oo laga qanciyo si aan mar kale ugu naaloorno haybadda iyo sharafta midnimada waxaana ka soo qayb galay madax fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada madaxdii kasoo qayb gashay waxaa kamid ahaa madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan iyo wakiilo kala socda hay-adaha caalamiga waxaana kamid ahaa wakiilka qaramada midoobey uqaabilsan soomaaliya michael kitin oo isaguna khudbad ka jeediyey munaasabada caleemasaarka madaxweynaha maamulka hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa kaasi wuxuu ahaa maxamed abuukar casayr tifatiraha raadiyo jowhar oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o e maxamed colaad xasan oo washington ku sugan
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal xukuumadda somalilan ayaa maanta guddiga doorashooyinka ku wareejisay lacagtii lagu qabanayay doorashada madaxtooyada iyo wakiilada intii iyada kaga aadanayd dhowaan ayay ahayd markii dalalka doorashada ka taageera somalilan ay sheegeen inaanay diyaar u ahayn wixii kharash dheeraad ah ee ka soo baxaa go'aan ay hore loogu kala qaaday labada doorasho madaxtooyada iyo wakiilada oo la filayey in mar la wada qabto horaanta sannadka dambe wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan hargeysa inooga soo diray
lacagtan oo qadarkeedu dhammaa afar milyan oo dollar oo qaybkaa lacag ee dowladda ku qiyaastay siddeed milyan oo dollar oo la filayo inay ku baxdo doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada ayaa munaasabadii lagula kala wareegay waxay ku qabsoontay madaxtooyada wasiirka maaliyadda samsom cabdi aadan oo lacagtaasi ku wareejisay guddida doorashooyinka qaranka ayaa ka warbixisay ujeeddada ay lacagtan u bixiyeen si aad la socotaan doorashadii madaxweynaha oo dhacaysa siddeed iyo labaatanka maarj ayuu madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyey inaanay maalin dib ugu dhicin komishankii oo nala jooga oo walaac yeer ka qaba inay lacagtaasu ay dhaqso ugu timaado ama hay-adihii bixin lahaa ay runtii waxyaabo badan dibudhac badan ku dhacay ayaa waxay dowladdu goosatay inay afartii milyan ay ku ballan qaadeen ay maanta ugu shubaan accountka komishanka dalalka somalilan ka taageera doorashada ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen lix iyo tobankii bishii hore ee sebtembar waxay ku sheegeen in aanay diyaar u ahayn inay bixiyaan wixii kharash ka soo baxa kala qaadista labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiilada oo hore u qorshaysnaa in mar la wada qabto hase ahaatay go-aan uu soo saaray madaxweyne silaanyo islamarkaana golayaasha qaranku ay ku raaceen lagu go'aamiyey in lagu kala qaado haddiiba ay go-aankaasi ka dhabeeyeen dalalka doorashada ka taageera somalilan maxaa xukuumadda uga meel yaalla waxaa ka hadashay wasiirka maaliyadda samsom cabdi aadan haddii ay markay soo noqdaan ay yidhaahdaan qoladii hay-adihii waxba way bixin waayeen inay dowladdu mas-uuliyadda qaado inay doorashada waayo mas-uuliyadda doorasho in la qabtaa dowladda bay saaran tahay way naga kaalmaynayeen hay-aduhu hadday laakiinse dibudhac ku ridayaan ma oggolaanayno oo madaxweynuhuna amar ku bixiyey inaanay maalin dib ugu dhicin wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi ayaa sheegay in lacagtan ay xukuumad ahaan hore u ballan qaadeen inay bixiyaan geesta kale guddoomiyaha guddida doorashooyinka cabdiqaadir iimaan warsame ayaa sheegay inay guddi ahaan lacagtaasi ka guddoomin xukuumadda waxaanu xusay inay xubno guddida doorashada ka mid ahi ay safar shaqo dalka dibaddiisa ugu bixi doonaan islamarkaana ay la soo kulmayaan dalalka somalilan ka taageera doorashada doorashada madaxtooyada ayaa la filayaa inay qabsoonto siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadka dambe labada kun iyo toddobiyo toban hase ahaatee doorashada golaha wakiilada ayaan weli la cayimin waxaana sida maxkamadda sare ee somalilan hore u sheegtay qaraarkii ay ku ansixisay go-aanka kala qaadista labada doorasho ee madaxweynuhu ay muddo kordhinta golaha wakiilada ee iminka jooga samayn doonaan golaha goortidu markaas kadib ayaana la cayimi doonaa wakhtiga la qabanayo doorashadooda barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan ciidamada ciraaq oo ay taageerayaan ciidamo ka socda dalalka deriska ah iyo kuwa kurdiyiinta ciraaq ee bashmerga loo yaqaano ayaa weerar daran ku haya magaalada moosil ee dalka ciraaq halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxda isis mas-uuliyiinta ciraaq ayaa ammaanay awoodda uu dagaalku ku socdo maadaama muddo hal toddobaad ka yar ururka isis laga qabsaday magaalooyin yaryar iyo tuulooyin ku yaalay waddada moosul loo maro dowladda ciraaq ayaa aaminsan in haddii ay moosul qabsato uu dhaawac weyni soo gaari doono ururkaasi haddaba magaalada moosul waa magaalo noocee ah su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere uu weydiiyey axmed maxamed bukhaari oo arrimaha bariga dhexe aqoon u leh
magaalada musil waa magaalo istaraatiiji ah waxayna ku taalaa gobolka ninawa dadka degan waxaa lagu qiyaasa inay gaarayaan ilaa iyo laba milyan oo qof waxaana degan qabaa'ilo badan oo sida qabaa'il oo sunni ah iyo kuwo masiixiyiin lababa intaba iskugu jiro qabiiladaas oo ka kooban kuwa carab ah kuwa ajraad ah iyo kuwa turkumaan ah waana magaalo ay ku nool yihiin dad kala cirka ah kala kala lahajad ah balse kulmiyo dhaqan iyo taariikh soo qadiim ah muddo dheerna ay meesha ku noolaayaan waan gartay ururka isis mudduu haystay halkaas mid ka mid a magaalooyinka ugu muhiimsan bay ka mid tahay marka bal waxaad sawir naga sitaa muhiimadda ay isis u leedahay ee magaaladaasi
muhiimad aada iyo aada u weyn ayay u leedahay isis ama daacish magaaladaas waayo magaalada waxay tahay magaalada labaad ee ugu weyn ciraaq run ahaantiina dhaqaale aada iyo aada u badan ayay ka heli jireen sidoo kale waxay ka heli jireen waxay ahayd meel ay kasoo qortaan ciidamada maleeshiyaadka u dagaalamo ee daacishka ah meel si fudud looga soo qorto maadaama ay tahay magaalo u badan aqlibiyadeeda ay tahay magaalo sunni ah dagaalada hadda lagula jira daacishna saldhigga ugu weyn waxay ka socdo ciraaq saldhigga ugu weyn ee daacish waxay ahayd magaalada da- magaalada mosul halkaas oo ahayd magaalada ugu weyn mar walba duulaan kasoo qaadi jireen gobolada sida goboladan ku yaala dhanka waqooyi ee ciraaq ay sunniyiinta u badan yihiin halkaasoo saldhig u ahayd mar walba weeraradan ay kasoo qaadi jireen waan gartay waxaa jira in guluf lagu hayo ee bukhaariyow oo dowladda ciraaq iyo xoogo kaleoo taageersanaba ay leeyihiin meesha waan ka saaraynaa kooxda daacish amaba isis waa ayo waddamada ku lugta leh weerarkan run ahaantii wadamada ku lug leh ee dagaalkan musil looga saarayo daacish aada bay u badan yihiin wadamaha lagu qiyaasaa ilaa iyo sideed iyo toban wadana inay gaarayaan waana taxaaluf caalami oo maraykanka hogaaminayo waxaana ku jira wadamo gobolka kamid a sida turkiya iran dowladaha yurub qaar kamid ah ciraaqda marka wadamada dhammaantood waxay yihiin wadamo ku midooba taxaalufa maraykan suubiya oo lagula dagaalamayo daacish laakiin mabda-yin kala duwan nin walba siyaasad iyo arrimo u khaasi wato siu siu ugusiuu ugu fulan lahay ciraaq u dagaalamayo balse dan ciraaq a u dagaalamayn marka bal haddayna waddamada deriska la ah ciraaq eegno mid walba muxuu doonayaa tusaale ahaan iiraan iyo turkiga oo kale dowladda iiraan hadda aan ku bilaan dowladda iiraan siday nidaamkii saddam xuseen u dhacay labada kun iyo saddex iyo labada kun iyo saddexdii saameyn toos ah ayay ciraaq ku lahayd waxayna ahayd dowladda keliya ee sida tooska ah dowladda ciraaq saameynta ugu leh ciidamada u dhistay maleeshiyaadka ugu badan u tababartay hubka hubka ugu badan siiso waxayna ahayd dowladda ay ku tiirsantahay sida tooska ama oo la wareegtay si lalahaa iiraan ciraaq oo la wareegtayba markii saddam xuseen laga saaray awoodeeda aada ayay u weyn tahay waana mida keenta maanta inay tahay dowladda dowladda lagu xamanayo inay iyadaba hogaaminayso ciidamada ciraaq ee maanta musul la rabo inay inay qabsato ayay kala wareegto daacish taas oo awoodda u siinaysa dowladda ciraaq oo mar walba wax xasaasiye aan ka qabin maadaama shiica isla yihiin in dowladda iiraan ayada awood ku yeelato xoreynta musil dagaalkaasna qaybta ugu weyn ayada qaadato halka dowladda turkiya ayada aslaba loo diiday iiraanna raalli ka enba inay turkiya ku lug yeelato dagaalkan ka socda musil maadaama dowladda turkiya tahay dowlad sunni turkina u dagaalamaysa mar walba inay suniyiinta awoodda yeeshaan maadaama ay tahay magaalada lagu duulayo magaalo sunni ah aqlabiyadooda ay degaan saa darteed turkiya waxay rabtaa in iyada saameynta koowaad iyada ku yeelato qabashada magaalada musil sidoo kale turkiya waxay rabtaa inay kala dagaalamto nimankan kurdiska laha siba xisbigan p k k ee kurdiska turkiya ka dagaalama saldhigyana kuleh waqooyiga ciraaq dhanka kurdiska inay fursad u helin inay meeshan ku xoogeystaan ama dhankaas iyo ciraaq dagaalada ka socda musil ayay saameyn ku yeelan qabsashada musil sidoo kale xisbi kaleoo ka dagaalama dhanka suuriya oo kurdis isagana la sheegaya inuu dagaalkan musul qaybkiya iyo turkiya aada uga xanaaqsantahay iyadana wax saameyn uu ku yeelan almuhim turkiya waxay u dagaalamaysaa in musil ay demografiyan dadka shacabka degan waxba laga bedelan ama kurdiska ay qabsan meesha oo dadka shacabka dhib u geysan ama dadka iyaga barakicin sidoo kale in sidoo kale inay shiicada meesha awoodda ay ku leedahay iyo u saamixin inay dadka suniyiinta meesha degaan barakicin dhulkoodana la wareegin taasay labadooda ay ku kala duwan yihin waan gartay awoodda daacish siday noqonaysaa haddii musil laga qabsado horta waa mid waa laisku waafaqsan yahay awoodda daacish ee ciraaq inay meesha ka baxayso haddii musul laga qabsado waayo musil magaalada ugu weyn ahayd ciraaq ay gacantay ku haystaan ama magaalada labaad ee dhulkii daacish ka taliso dhan magaalada labaad ugu weyn ay gacanta ku haysa ay haayeen dhaqaalo badan iyo kharash badan ay kasoo geli jiray saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa laakiin waxaa laleeyahay waxyaa walba waxay ahaayeen unugyo yaryariis oo kolba meel u duulo saas isku bedeli doon unugyo yaryariis oo awood u leh inay dhaqdhaqaaqaan kolba magaalo kasoo baxaan sida hadda ay shalay suubiyaanba magaalada karkuug sikada iyadoo la filin sikada soo dhexgalan ilaa haddana dagaal ka socdo saasoo kale ayay suubinayaan laleeyahay si kolba meel ay kasoo baxayaan
kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed bukhaari oo ku sugan qaahira wuxuu u warramayey maxamed cabdi xasan sandheere haatanna barnaamijkii hambalyada iyo heesa aad wada sugayseen waxaa noo haya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan
wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan barnaamijka waxaa idiin daadaheynaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan heeso iyo warqado heese aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan iyo weliba warqadihii aad noo soo qorteen ayaad dhegaysan doontaan dhambaalle kala duwan baynu u haynaa oo weliba qaarkood dee dhegaystayaashu ay soo qorxiyeen oo magaranaysaa qaarkood waa gaagaaban yihiin qaarkood waa dhaadheer yihiin falastiin imaanaa ka horreeya mise adiga warqadda ugu horeysa bal aan noo soo qabto waddanka waxaa la yidhahdaa gabdhaha la hormaraya haye warqadani waa hambalyo waxaa diraya reer saalax mire reer ismaaciil jaraf reer cabdi cartan reer carab aadan reer xirsi suge reer cabdi cilmi sharmaarke siciid qalinle iyo xaaskiisa iyo deeqe axmed maxamed iyo xaaskiisa cabdiraxmaan muuse caamir jabriil xoosh iyo xaaskiisa maxamed daaheeye iyo xaaskiisa iyo bahje isaaq cumar sitin maxamed saalax iyo maxamed cabdi qarash iyo cismaan cabdi samatar dhammaan dadkaasi waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan mudana waxay yidhaahdeen sakariya carab cadan sakariya suxufi iyo marwo fawsiya saalax mire oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka safaari waxay leeyihiin isku waara ubad qayrqaba kale hele aamiin ayaanu leenahay falastiinay dhinacaygana waraaq baa gacanta ku jirta wadnayaal hareeraha lagaga soo xardhay oo aada loo soo qurxiyey waa hambalyo meher waxaa lagu bilaabay maxamed faarax aw cali yuusuf faarax aw cali iyo saleebaan faarax aw cali mahad faarax aw cali siciid faarax aw cali xuseen faarax aw cali aadan faarax aw cali ciise faarax aw cali mustafe faarax aw cali caasho faarax aw cali xins kinsi faarax aw cali seynab faarax aw cali hodan faarax oo cali sahra faarax oo cali luul faarax oo cali safiya faarax oo cali xaliimo faarax oo cali yaasiin moxamed faarax oo ku magac dheer madaale maxamed ismaaciil faarax aamina ismaaciil faarax hawo ismaaciil faarax idris ismaaciil faarax cismaan ismaaciil faarax qaasim ismaaciil faarax deeqa ismaaciil faarax racme ismaaciil faarax saado ismaaciil faarax mustafe ismaaciil faarax cabdinaasir ismaaciil faarax iyo cabdulaahi ismaaciil faarax iyo guud ahaanba qoysweynaha reer faarax aw cali waxay hambalyo meher u dirayaan ayaa layidhi boqorka iyo boqoradda cabdirashiid ismaaciil faarax iyo marwadiisa fayse ibraahim dhidar oo sabtidii lasoo dhaafay meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa codsi baa lasoo raaciyay fadlan waxaanu idinka codsanaynaa ayaa layidhi inaad noogu soo deysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waraaqda saasaa lagu soo qoray waan idiin soo deynay dhammaan magacyadii ku qoraana waa idiin akhrinay markana kaalmihii sugaanta ismaaciil bal warqadahan ka yarana sina dhegaystayaasha haddii aad dhinacii sugaanta tidhi waxaa noo soo qabanaya fanaanadda khadiija hiiraan heesta waxaa la yidhaahdaa aboowe abowe haa waxaan filayaa in ereyadeeda wiil baa la qaadi jiro wiilkuna wuxuu dhihi jira abaayo marka waa abowe iyo abaayanu ka leenahay waxay leedahay adduunyada dhammaanteed inta joogta adaan kaa arkooday naftu ku ogolaatay waxaan kugu aqoonsaday een kugu ammaanay indheer garad indheer garad in aqoon araggaaga oo qurah iibsada
Adduunyada dhammaanteed inta joogta
wahwah waxaa saxeesa falastiin warqadan ismaaciilow waa salaan waxay naga soo gaartay cabdiladiif barrow eedan oo ku magac dheer cabdiladiif ganay arlaadi waxa uu halkan ka salaamayaa wuxuu yidhi dhammaan reer barrow eedan oo kale ah cabdiraxmaan barrow eedan cabdinuur barrow eedan cabdulaahi barrow eedan cabdifataax barrow eedan faadumo barrow eedan shaakira barrow eedan muslimo barrow eedan xabiibo barrow eedan nimco barrow eedan nasteexo barrow eedan dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan dalalka koonfur africa ethoobiya magaalooyinka laascaano baydhabo janaay bardaale bayeed iyo tuulada qoondhood waxauu leeyahay salaan qiimo badan ayaan hawada idiin soo marinaya waan gartay waraaqyadii iba soo xusisay salaamaha laysu diri jiray xilliyadii hore waraaqda dhankayga aan gacanta ku hayo waxaa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waan kaa qaadnay ayaan leenahay waxaa layidhi waxaan halkan hambaliyo farxad oo dhalasho aan u diraynaa dadka kale ah annagoo abaa layidhi dadka dirayaa lasoo horreysiiyey aabe axmed nuur maxamed oo ku magac dheer gaabay iyo hooyo safiya cali axmed oo ku magac dheer sukrey iyo aweys axmed nuur oo ku magac dheer shiine iyo sheekh nuur axmed nuur ismaaciil axmed nuur qaali axmed nuur iyo gabadheeda salmo cadey iyo ifraax axmed nuur iyo weliba abshir cali axmed cabdisalaan ibraahim iyo weliba shukri axmed nuur hani cabdulaahi dhibis iyo ilyaas axmed raage daahir maxamed cali iyo zakariya maxamed cali dhammaan dadkaas oo ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan xasan ibraahim cali oo ku magac dheer xasan waqooyi iyo muniira maxamed jimcaale oo wiil ugu dhashay dalka sweden gaar ahaan xaafadda hatabori baa layidhi wiilkaas waxaa loogu magacdaray ama lagu magacaabaa akram xasan ibraahim ducada waa xaggiinna ayaa layidhi heesta aan codsanayno waa heesta xasan aadan samatar ee damaashaad hees mid kale ka wanaagsanna waanu idinku bedeli doonaa haddii kaydka ay diyaar noo tahayna waanu idin ciyaari doonaa marka wiilkaasna waxaan leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca warqadanna waa tahniyad waxay naga soo gaartay farxiyo cabdishire iyo faadumo cabdishire iyo sawdo xasan cusuble anfac shagax afdhuub xaawuluul aadan nasro fiile faracadde iyo bashiir macalin siciid bashiir cabdishire cabdiqaadir cabdishire maxamed amiin xirsi ramadaan cabdalla axmed maxamed xasan jaamac tarabi dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad farxad le u dirayaan hooyo maryan macalin siciid iyo aabbe mahad nuur warsamo oo ay gabre ugu dhalatay magaalada kambaala ee dalka uganda waxay leeyihiin ducaduna waa xaggiina soo barbaar ayaanu leenahay noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haye bal noo soo qabo adaan markaa kuu soo weecinaya
waxaan halkan uga jeedaa hiba nuura iyo saalax qaasim waaw ma heestii erayadeeda in baan ka xasutaa heesta haddaan in yar sii dhegaystay falastiini haye waxaa ka mid ahaa intaan caashaqa kabayey kordhinta xiisaha ku jeeday wanaagga uun kasbaayey samaha koolkoolinayey yaabkii igu keli ahaayee ma kur baad ii sahaminaysay adaa kohashada bilaabaye ma haysaa kaalintaadii hum hibana waxay leedahay kaneeco shinnidu ka weyne balkaadso karaamo qofkeed ma seegtay balkaadso ayaxa kugu korran korreeye korkaagaan ka arkayaaye kabul dheh karaankay haddaan ku diida karhaya aragtidaada adaa kulule karaaye aniga hay kabakadlayne kumaa tahay kuma aqaanee caashaqa caashaqa keligaa la kowso wadaraa ka dhacay goobta cododka macaan ee saalax qaasmi iyo huba nuura iyo weliba
kabkaas haddana kambadhuu dhisadaaye balkaaday intan kada loo basadaaban haddana kambadhuu dhisadaaye balkaaday jacaylkii aan ka badayba ka sheegay intuu fadhiistay kaadayba kashayda intu fadhiistaye intaa igu sii kordhaayo kilkilis buu igu hayaayo aligu kaadkiyo xanuunka uleylka iga baxay intaa igu sii kordhaayo kilkilis buu igu hayaayo aligu kaadkiyo xanuunka uleylka iga baxay
weerar iyo weerar celin iyo ishaleelay falastiin wacdaraa ka dhacay goobtaas haddaynu heestaas ay sida wadajirka ama talantaaliga ugu luuqaynayeen hibanuura iyo saalax qaasimtaas kaga nimaado dhankii waraaqaha markan waraaqda gacanteeda ku jirta waa hambalyo aroos waxaa diraya daktar daahir jaamac muuse oo ku magac dheer daljiir khadar ismaaciil muuse oo ku magac dheer dhako injineer maxamed cabdiqaadir oo ku magac dheer barre cabdiqani maxamed deeq iyo weliba cabdiraxmaan yuusuf cabdiyare iyo axmed jibriil cabdi oo ku magac dheer ciro nuur cismaan nuux oo ku magac dheer sheekh nuur dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan maxamed ismaaciil muuse iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi magaceeda lama soo sheegin waxaan filayaa maxamed ismaaciil muuse marka uu dhegaysto inay marwadiisuna garan doonto in hambalyadaasi dhankooda u socoto laakiin magacooda halkan laguma xusin waraaqda hambalyada ah waxaana tobankii bishii tobnaad laba kun iyo lix iyo toban aqalgalkooda uu ka qabsoomay gobolka gebele allaha ka dhigo qoyskii isku waara ee ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin warqadanna waxay naga soo gaartaa adeer cali isxaaq xasan iyo adeer ibraahim isxaaq xasan iyo adeer maxamed isxaaq xasan iyo nuur isxaaq xasan iyo ciise maxamed nuur muslimi isxaaq xasan safiya isxaaq xasan ayaya xabiib ibraahim xasan iyo maxamed nuur maxamed madaxe iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq toosilow iyo xuseen cabdi daahir iyo cabdirasaaq xasan maxamed iyo cali aadan mursal qayliyow iyo muumine maxamed nuur iyo aadan maxamed nuur iyo aadan maxamed yarow tarka ayaa la yidhaahdaa iyo xuseen mustafa cali ambiyo maxamed nuur xasan cali subow cabdisalaad ramaan dhammaan dadkaasi oo kala jooga garowe burtinla baydhabo toosilow korkoor waxay tahniyad dhalasho u dirayaan xasan isaaq xasan iyo shukri xaaji cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gobolka baay gaar ahaana xaafadda towfiiq taariikhdu markay ahayd bishan shan iyo tobankeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey subeyr xasan isxaaq waxaanu leenahay suwir soo barbaar noqonkii dalkiisa diintiisa anfaca aamiin warqadda xigta ismaaciil warqadda xigta dhankaygana haddaan soo qabto assalaamu calaykum baa lagu soo bilo wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waan kaa qaadnay waxaa halkan tahniyad aroos uga diraynaa baa layidhi annagoo kale ah aabbo sheekh rashiid macalin iyo hooyo muslimo sheekh iyo cabdicasiis sheekh sulaymaan cabdiwahaab macalin axmed axmed macalin isaaq maxamed sheekh maxamed rashiid iyo weliba macalin barre maxamed macalin isaaq gaabow iyo suleyqa sheekh suleymaan iyo suldaano baa layidhi xuseen cali iyo xamdi sheekh rashiid siciid axmed bashiir iyo kamaal gees dheere iyo isaaq galabow iyo yoomow ali iyo isaaq nuurow iyo jeele isgoowe cabdi ilkacase dhammaan dadkaas oo meelo kala duwan jooga waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan cabdiwahaab aadan gaabow iyo caasho cabdiraxmaan aadan oo ku aqalgalay xerada qaxootiga ee dhagaxley xaafadda ee koob iyo toban taariikhdu markay ahayd bishan tobnaad lix iyo tobankeedii sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ducaduna waa dhankeenna ayaa layidhi falastiinay bal ducadana raaci dhinacii heesaana isku waara ubad khayr qabana kala hela ayaanu leenahay ismaaciil qoyskaasi aamiin aamiin dhinacii heesaana
hah waa heestan waxaa la yidhaahdaa gabdhuhu ma wada jecla heestan ismaaciilo haye heestaan hablii jecleen baad noo soo qabatay falastiin main rikoodhka main raadiyaha laga horkaca baad doonaysaa maanta waa deeqo axmed raage heestan waxaa la yidhaahdaa hasuuroon hasuuroon haddii suuraha la waaya dad dumarkana waa la waayay sala caley haha odhan hablo ma jeclee runtaa loo sheegaya runtii diidayaan dhade haye maxay leedahay dhinacaade kaga bal heesta maxay leedahay dee haa dee ereyada ugu horreeyaan arkayo ana isgeliyey siriqdee dumarow hasuuroon laabta waxaad ka jeceshihiin su'aal may aha odhannina ragna ha isku seegina codka macaan ee deeq axmed
jacaylkan sanada badan sabarinay sogordahay ka sariganay nabsi waa maseexde haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya nabsi waa maseexde haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya cadceed subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge awey laha maanta silac ma jooge aan isgeliyey siiraqdee dumaro casuuro sabka waxaad ka jeceshihiin suwaalmaya ha odhanina baqdinaha ku seegina aan isgeliyey siiraqdee dumaro casuuro sabka waxaad ka jeceshihiin suwaalmaya ha odhanina ragnaha isku seegina sokeeyi naftayden sahashanay gacan ku sayrayoon sama ku diiday sokeeyi naftayden sahashanay gacan ku sayrayoon sama ku diiday salaantaan dhibsaanaye haddaan siqliya orod sulduu ku raadsha salaantaan dhibsaanaye haddaan siqliya orod sulduu ku raadsha markuu sabaaba sheegtayoo baryaa sacaaba horsaday haddaan garab ku siin laha maanta silac ma jooge aa, jabay. markuu sabaaba sheegtayoo baryaa sacaaba horsaday haddaan garab ku siin laha maanta silac ma jooge aan isgeliyey siiriqdee dumaro casuuro sabka waxaad ka jeceshihiin suwaalmaya ha odhanina baqdinaha ku seegina aan isgeliyey siiriqdee dumaro casuuro sabka waxaad ka jeceshihiin suwaalmaya ha odhanina ragnaha isku seegina waxaan suuq wareegiyo socodka sheexo saamahayga aan si xun u diido waxaan suuq wareegiyo socodka sheexo saamahayga aan si xun u diido aan isgeliyey siiriqdee falastiinayda wixii dumarka dib inta loo sheegaba qaybti- qaybta dambaan ku dhammaystira ismaaciilo haye waxay leedahay salaantan dhibsanayay mahaddan siqliyo orod suxulduub suxulduub ku raajaa markuu sababa sheegtay oo baryo sacabada horsaday haddaan garab ku siin lahaa maanta maanta silac ma jooga dee wasalla caleh waa halka dhibtaba ka dhacday marka waa si garanayso haddii hablaha runta loo sheegay Aye.
waa halka dhibtaba ka dhacday Aye, marka runta laga xanaaqayaa ma gabdhuhu runta ma diidaan warqadda xigta halkan waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin salaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan asxaabta barnaamijka waanu idinka qaadnay ayaanu leenahay wacalaykum asalaam waxay naga soo gaartay hooyo faadimo cabdigeedi iyo hooyo maka sheekh axmed iyo eeda faadimo cali kuusow iyo eeda maryan muuse cilmi shukri xuseen muuse shan iyo tobanka roon ayaa la yidhaahdaa caasho xuseen muuse caasho cuud iyo abdi axmed xuseen muuse iyo abdi aweys cabdiqaadir muuse adeer aadan xaaji ibraahim iyo caruurtiisii adeer maxamed nuur xaaji iyo caruurtiisii adeer cismaan xaaji ibraahim ugaaska layidhaahda eedda xaniife xaaji ibraahim xilkas iyo eedda xabiibe xaaji ibraahim dhammaan reer xuseen muuse cilmi ugaas iyo reer xaaji ibraahim cismaan oo ku kala sugan daafaha dunida waxay hambalyo dhalasho farxadle u dirayaan qadre xuseen muuse qaali iyo She- sheekh sayid ibraahim xaaji ibraahim tamaam oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho bishan aynu ku jirnay oktoobar toddobadeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey sakariya sheekh sayid ibraahim soo barbaar sakariya ayaanu leenahay noqo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamiin waraaqaha dhankayga yaalla haddaan mid ka mid a falastiinay soo qabto dhammaan dadkan hoos ku qoran ayaa layidhi annaguma dee arkayna oo kala jooga dalka iyo dibaddiisaba oo kale ah reer saalax mire reer ismaaciil jaraf reer cabdi cartan reer carab aan idhaahdee cadan iyo reer xirsi suge iyo reer cabdi cilmi sharmaake siciid qalinle iyo xaaskiisa deeq axmed maxamed iyo xaaskiisa cabdiraxmaan muuse caamir iyo weliba jibriil xoosh iyo xaaskiisa maxamed daaheeye iyo xaaskiisa bahjo isaaq cumar sitiin maxamed saalax dhammaan dadkaasi waxay hambalyo kal iyo laab ah u dirayaan meherka mudane zakariya carab cadan zakariya suxufi iyo marwo foosiye saalax mire oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan hoteelka safaari taariikhdu markay ahayd bishii sagaalaad aynu soo dhaafnay afar iyo labaatankeedii sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waraaqdu haatan ayayna soo gaadhay qoyskaasna waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qaaba kala hela aamiin aamiin aamiin
warqadan waxay naga soo gaartay waa hambalyo meher waxaa halkan ka diraya waalidiin iyo walaalo hooyo sakorey maxamuud ayaa lagu bilaabay iyo aaba xaaji cabdulle maxamed iyo eedda xaliimo sheekh nuur hooyo mulka cabdulle iyo aaba maxamed xasan iyo maxamed xaaji cabdulle iyo maxamuud xaaji cabdulle iyo aadan xaaji cabdulle iyo dalbar xaaji cabdulle siid cali xaaji cabdulle shariif xaaji cabdulle yaasiin xaaji cabdulle faadimo xaaji cabdulle iyo seegeeda iyo caasho xaaji cabdulle iyo seegeeda iyo xamdi xaaji cabdulle iyo seegeeda iyo ifraax xaaji cabdulle iyo seegeeda iyo shukri xaaji cabdulle iyo seegeeda samiiro xaaji cabdulle iyo seegeeda dhammaan reer xaaji cabdulle maxamed yabarow waxa ay halkan hambalyo uga dirayaan nuur cabdulle maxamed iyo waxay yidhaahdeen iqra maxamed xasan oo meherkooda uu ka dhacay degmada shibis noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala helaa aamiin ayaanu leenahay dhinacii heesaha falastiin haddaynu jaleecnona
waa hees uun hadda dabka laga soo qaaday ismaaciil miyay kulushahay waa u malaynayaa haye hees shidanay dhahaan dhalinyarada luuqadda dhalinyarada haddaa isticmaalno yaa soo qaaday waxaa soo qaaday fanaanka maxamed bike waxaan filayaa erayadan waxaa sameeyey weersame eryadan waxaa sameeyey weersame igadaa naftayda ay hadallada nacbeerka maanaa nal kuu baxay dabka siiyo naaqusay maanaa naq iyo roob dhul nabadle kaa raray noloshaa sidaasahe maxaad iiga nixisaa qalbi aanna nabayiyo gujisaa xasuustaoo dib miyay u soo noqon maalmihii naruurada waaba tageenba codka macaan ee b k aan wada dhegaysanaigadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaa aanal kuu baxay dhanka siiyey igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaa aanal kuu baxay danka siiyey naaqusay damka siiyey naaqusay maanaa maanaa naqiyo roob ulnabaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neebduray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkee maanaa naqiyo roob ulnabaad lee kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neebduray maanaa ninkii baray ninkii baray naqaystay qayrkee noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dimiyay u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee maalmihii naruuradu iyo qadar qoran nageyn kara qadar qoran nageyn kara igada naftayda hadallada naxuusta igada naftayda hadallada
ismaaciil warqadda xigta baldankaaga noo soo qabo falastiin hadda waraaqda soo qabto marka hore waxaan halkan ka salaamayna ayaa layidhi dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha daandure iyo falastiin ayaa layidhi daandure waan u qaaday salaanta falastiinna waa idin maqlaysaa waana idinka qaaday salaan kadib waxaa annagoo kale abaa layidhi adeer maxamed xuseen axmed oo loo yaqaano maxamed toosweyne iyo xaaskiisa adeer maxamuud aadan axmed iyo xaaskiisa adeer cabdinaasir aadan axmed adeer khayrudiin aadan axmed yacquub xuseen cabdi oo loo yaqaano yacquub buure iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi shakuur amiin cabdi oo loo yaqaano jilibe iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maymuun aadan axmed iyo caruurteeda khayro xuseen axmed iyo caruurteeda axmed xuseen iyo weliba caruurtiisa hooyo maryamo xuseen cabdi iyo caruurteeda adeero yuusuf mukhtaar isxaaq iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasi oo kala jooga muqdisho garowe iyo hargeysa iyo weliba dalka jabuuti iyo weliba magaalooyinka baydhabo bardaale waxay halkan tahniyad aroos uga dirayaan mudane cabdinaasir axmed xuseen iyo marwada alza mustaf maxamed oo arooskoodu ka dhacay gobolka baay bishan oktoobar toddobadeedii sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka noqda kuwii isku waara ubad khayr qalab ka hela aamiin aamiin markana warqadanna waxay naga soo gaartay dabcan magaalada baydhabo waxaa diraya adeer cali isxaaq xasan iyo adeer ibraahim isxaaq xasan iyo adeer maxamed isaaq xasan iyo nuur isaaq xasan iyo ciise maxamed nuur muslime isaaq xasan iyo safiya isaaq xasan iyo aya xabiib ibraahim xasan iyo maxamed nuur maxamed madaxi iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq xuseen cabdi daahir iyo cabdirasaaq xasan maxamed iyo cali aadan mursal iyo muumin maxamed nuur aadan maxamed nuur iyo aadan maxamed yarow iyo xuseen mustafa cali iyo ambiye maxamed nuur iyo xasan cali subow iyo cabdi salaad raaman dhammaan dadkaasoo kale jooga meelo kala duwan oo soomaaliya ah waxa ay hambalyo dhalasho u dirayaan xasan isaaq xasan iyo shukri xaaji cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gobolka baay gaar ahaana xaafadda towfiiq soo barbaar ayaanu leenahay wiilkaasi waxaa loo bixiyey subayr subayr noqonkii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisa anfaca aamiin asalaamu calaykum oo waraaqdana lagu soo bilaabo calaykum asalaam v o s soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyadii heesaa waan salaamaynaa waan idinka qaadnay ayaan leenahay oo waraaqdii dhankayga ugu dambeysay waraaqdani falastiinay halkan tahniyad dhalasho ayaa markaa waxaa ka diraya dhammaan dadka kale ah reer aadan baryare oo kale ah shukri aadan baryare iyo faadumo aadan baryare iyo xaawo aadan baryare iyo luul aadan baryare iyo weliba cabdi aadan baryare iyo hooyo nuurto aadan iyo maxamed xasan iyo xuseen xasan maxamed iyo nuurto xasan maxamed iyo nimco soomane iyo caruurteeda iyo saygeeda mudane caato ayaa lagu soo qoray dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan macalin mukhtaar xasan maxamed iyo afadiisa daahiro marxaale ayaa la soo qoray oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxleh xaafadda ee koob iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey mucaad macalin mukhtaar xasan ducadana waa xaggiina ayaa la soo raacay falastiinay ducada iyo heesta israaci
soo barbaar mucaad ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca haye
dhinaciiheesahana raacdo wayliidataye
waaw waaw dib maanta meelo dhaadheer baad ku noqotay heesii horaanba arkayo maanta gacanta aad baad kaydka u dhexgelisay waa faadumo cabdulaahi maandeeq
heestaasi ayaana gabogabo u ah barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.
kaalay codkaasi faadumo cabdulaahi maandeeq wuxuu gebagabo yahay idaacaddaeyadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheer ayaanoo ismaaciil xuseen farjaraye tan iyo intaynu toddobada caaw kulmayn waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh